أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka oo caawa intiisa badan aan ku soo qaadan doonno muuqaalka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaasoo muujinaya weerarkii cagmarinta ahaa ee lagu qaaday saldhigyada murtadiinta laguna furtay degmada maxaas ee wilaayada hiiraan barnaamijka waxaan ku soo gudbin doonnaa isdaarkaasi oo maqal ah
maxaas hiiraan soomaaliya degmadan waxay ka mid ahayd deegaanada dhaca bartamaha soomaaliya ee ku hoos jiray shareecada islaamka waxaa sidoo kale aan ku samayn doonnaa falanqayn kooban inta sidoo kale barnaamijka uu socdo waxaad maqli doontaan warbixin ka hadli doonta horumarka dhanka waxbarashada ah ee laga dareemayo deegaannada wilaayada jubbada hoose qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waa mar kale iyo faafreebka wararka النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo intiisa badan caawa aan ku qaadaa dhigi doonno muuqaal cusub oo alkataa'ib ay ka soo saartay weerarkii cagmarinta ahaa ee lagu qaaday saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kalena lagu furtay degmada maxaas ee wilaayada hiiraan haddaba ugu horrayn waxaad ku soo dhowaataan maqalka isdaarkaas oo dhammaystiran
maxaas hiiraan soomaaliya degmadan waxay ka mid ahayd deegaanada dhaca bartamaha soomaaliya ee ku hoos jiray shareecada islaamka dadkeeduna ku naaloonayeen nabad iyo naruuro ay ka dhaxleen kitaabka allaah balse nasaarada xabashida itoobiya ayaa duulaan ku soo qaaday magaaladan bartamihii sannadkii kun afar boqol shan iyo soddonkii hijiriga xilligaas oo ay isu beddeshay macqal laga soo maleego makriga oo uu maciinsado mujrim weliba oo maaganaa shareecada allah ku dhowaad muddo ku siman laba iyo toban sano waxay magaaladan xudun u ahayd qaska iyo qarbudka ashahaadala dirinimo ee ka dhana wilaayada islaamiga ee hiiraan balse wuxuu dowrkeeda si weyn u soo muuqday saddexdii sano ee lasoo dhaafay markii uu madaxweynaha dowladda ridada xasan gurgurte ku dhawaaqay dagaalka ashahaadala dirinimo ee ka dhanka ah mujaahidiinta
dowladda soomaaliya oo aniga aan madaxweynaha ka ahay waxaa ka go-an wax kalaba yeelkeeda shabaab dalka in laga waayo wallaahi bilaahi tallaahi haddii alla idmo waa anigaa dhaartay shabaab dagaalkii aad la soo gasheen oo saddex loo dhigo meel ka mid aha idin sugaysa laba xitaa idin sugimi shabaab waa jabay waa laga adkaaday
kadib guuldarrooyinkii ihaanada ahaa ee murtadiinta ka soo gaaray muqokori iyo aadan yabaal waxay degmada maxaas hoy u noqotay maleeshiyaadkii lagu soo jabiyey furimaha dagaalka ee shabeellada dhexe hiiraan iyo galgaduud kuwaas oo rajaynayay inay is-abaabulaan kuna rogaal celiyaan dhulkii laga qabsaday balse mujaahidiinta ayaa durbaba u qalab qaatay sidii loo kala irdhayn lahaa maleeshiyaadkaasi ciidamada mujaahidiinta ee ku ballamay inaan hubka la tiirin hurdana la hawaysan inta uu allah kala xukumayo iyaga iyo cadowgooda ayaa subaxnimadii axadda oo ay taariikhdu ku beegnayd labadii safar kun afar boqol afartan iyo toddoba weerar xooggan ku qaaday cadowgay ku sugnaa degmada maxaas ee wilaayada hiiraan iyagoo jiray difaacyadii cadowga islamarkaana camliyad istirshaadi ah la beegsaday mid ka mid ah talisadii ciidan ee murtadiinta
المنية والبدار
أبشر أيا مصر زفت لك البشرى أبشر dagaalkan waxaa ku halaagsamay maleeshiyaad badan oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo uu ka mid ahaa murtadka lagu magacaabo maxamed shidane sarkaalkan wuxuu ka tirsanaa hay-adda sirdoonka ee kooxda ridada soomaaliya waxaa sidoo kale ku dhaawacmay kuwo kale oo uu ka mid ahaa duraan xaraawo oo isaguna ka mid ahaa saraakiisha sirdoonka ridada
ودماؤهم صارت تجري هنا نهرا ودماؤهم صارت تجري ummadda waxa la gudboon inay xisaabtanto wixii ay soo martayna ku waana qaadato kitaabka alleh oo lagu dhaqmo ayaa badhaadho iyo badbaadaba ku jirta taariikhdu way isbeddeshay casriganna waa casrigii islaamka dooni sii degaysa ha raacina oo amxarnaakhooda ka yahay ciddii dariiqa alle ka bayda waxay halis u tahay ciqaabka alleh alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fakullan akhadnaa bidenbih faminhum man arsalnaa calayhi xaasiba ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله سبحانه وتعالى وحو كورمي ومضيه هراء انقلوا البدن بقودي لكو قاضي قال الله سبحانه وتعالى الضبي لكو كعيي قار هنقر وقفصدي قار دولك للقوي قار لهفيي ألنا سبحانه وتعالى قولنا مدود سين لكن قلوا لبأيذا أشدوش سو نفتي ذا الظلم ذي
ودماؤهم صارت تجري هنا نهرا ودماؤهم صارت تجري هنا نهرا إنا سنخرجهم من أرضنا قسرا إنا سنخرجهم من أرضنا قسرا أرضي سأجعلها يوما لهم قبرا أرضي سأجعلها يوما لهم قبرا يا قوم أعدائي أنتم بهم أدرى يا قوم أعدائي أنتم بهم أدرى أرضنا سنرجعه نحن المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوحل قاتل أيمن أرضنا سنرجعه نحن المجد للأمة طرق النصر kadib in ka badan toban sano oo ay ku hoos jirtay gumaysiga macatablayda xabashida iyo dabar ilfyadooda murtadiinta ah waatan degmada maxaas oo maqaamkeedii dib loo soo celiyey lagana qotomiyey raayadii madoobayd ee rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam maxaas waxay ku biiraysaa degmooyinka ku soo dhacay gacanta mujaahidiinta dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxayna qabsashadeedu ka dhigan tahay quus iyo fahmijab hor leh oo soo gaaray madaxa kooxda riddada soomaaliya oo naawilayay inuu mar uun guul ka keeno gulufkii gardarrada iyo gaadabuurka ahaa ee uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga caawana maxaad odhan lahayd ceenkalaa yimide mase waad calaacali gunbey caadaday tahaye ictibaarta adigaa faliyo camalka shaydaane النصر تمطرنا بوهل هاطل غيما رضينا سنرجع ونهدي المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوهل هاطل غيما فدين الله غايتنا فنرفع من به غمة ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلة رضينا سنرجع jihaadkiinna sii xoojiya idinkoo allaah tala saaranaya u tadarrucaya acmaashiinnana khaalis uga dhigaya allaahna ma dayacayo juhdigiinna iyo jihaadkiinna wallaahu macakum walan yatirakum acmaalakum ikhlaaska ku dadaala kibirka quruurka iyo cudbiga ka fogaada waxaadna ogaataa nasriga futuuxaadka iyo tamkiinku waa allaah nagu mannaystay inay yihiin gallad waa allaah nagu galladaystay iyo hibo uu allaah inuu hibeeyey taasoo nooga baahan inaan allaah ugu shukrinno isbihinbihin iyo tawaaducna kaga guddoonno
فدين الله غايتنا فنرفع من به غمة ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلمة degmo degme hebel la yidhaahdo oo degmooyinkii dalka la yaqiinay ka tirsan oo laga xoreeyey shabaab oo dib u qabsaday ma jirto degmo degme hebel la yidhaahdo oo degmooyinkii dalka la yaqiinay ka tirsan oo laga xoreeyey shabaab oo dib u qabsaday ma jirto
زمن ستحكمنا الشريعة جهرة ويشع حكم الله بالأنوار وسيبزغ الفجر القريب بأمتي وتعود فيها خلافة الأبرار
mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allaah waxaan leenahay allaah aan uga mahadcelino guulahan isdabajoogga ah ee uu nagu mannaystay nasrigu wuxuu leeyahay dareen farxadeed oo saamayn leh silaaxa keliya ee lagu qamcin karaana waa mahadnaq tawaaduc iyo sujuudu shukri iyaga ayaana looga gaashaantaa kibirka cujbiga iyo quruurka laga yaabo inuu u soo duso quluubteenna xilliyada guusha muslimku waa inuu farxadda guulaha ku xakameeyaa shukrin culaysyada iyo caqabadahana kula dagaalamaa sabar iyo rumaynta qadaha iyo qadarka likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum wallaahu laa yuxibu kulla mukhtaalin fakhuur ويشع حكم الله بالأنوار وسيبزغ الفجر القريب بأمتي وتعود فيها خلافة الأبرار يا لابسا حلق الحديد مدججا تاج الوقار بمثل شخصك أليقوم هيا ارتقي السبع الشداد cabdimaalik biyey xasan oo ku magac dheer mucaawiye ama xareed waa istishaadigii fuliyey camaliyaddii barakaysneed ee lagu burburiyey taliskii murtadiinta ee degmada maxaas geesigan shan iyo labaatan jirka ah ayaa gaarimaynaysan ku weeraray aag ay ka dagaalamayeen gaadiidleyda iyo guutooyinka garneylada wuxuuna allah waafajiyey inuu muslimiinta uga filnaado aag dagaal oo uu cadowgu isugu geeyey cududdiisa أجمع بينكم يا من لقيت بذات ربك ما cabdimaalik tusaale uma ahayn oo keliya ribaadka iyo geesinimada laga soo calaamadeeyey jabhadda galgaduud ee uu ka tirsanaa balse wuxuu sidoo kale ahaa caabid uu allaah ku galladay sifaad uu kaga sarmaray asaagiisa wuxuu ahaa mujaahid ku tilmaaman akhlaaq adkaysi iyo afgaabni cibaadaadka uu la noolaa waxaa ka mid ahaa soonka qiyaamka iyo xuska allaah allaah waxaan weydiisanaynaa inuu ka aqbalo shahaadadiisa kana ajarsiiyo abaalka uu u galay diinkiisa iyo ummaddiisa في جنة الخلد التي لبهائها waxaan si farayn ugu dirayaa ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ilaahay subxana wataala laga bago maanta waa aragtaan muslimiinta sida loo gelayo een waxaan leeyahay ummadda muslimiinta marka waxaa la gudbay maanta waxaa waaye inay qaa- inay qaataan een waxaa waaye hubka haddii maanta hubka la dhigo waxaa waaye aad aragtaan sidii maanta filistiin loo galo kale dadka loo galaa kafarin waxaa u dirayaa maleeshiyaadka murtadiinta lagu horeeyo gurguurto gurguurto marka waxaa leeyahay waxaa kusoo duushay wilaayadka islaamiga marka adigna waxaa isku dayday inaad burburdo diinta islaamka iyo wilaayaadka islaamiga ummadda hoos joogto ayaa isku dayday in waxaa maanta aad burburdo laakiin taas waxaa kaa noqotay habeenka hala tagay waxaa ku hungowday waxaa isku dayday inay waxaa burburdo wilaayaadka islaamiga waxaa kusoo duushay maanta waa aragtay saraakiisha ay ugu weynaa inay waxaawaay habadda aleeftay oo dhammaantoon waxaawaay ay aragtay oo meelaha miidiyaha aa ku arkayso marka waxaa lay toobakeen toob ayaa kaa waajibto waxaawaay ummadda qaldayso maleeshiyaadka murtadiinta maalin kasta furimaha aad keenaysa waxaan kule ilahi subana tala u toobakeen waxaan leedahay mijahinta waa dhammaaday laakiin hadalkaas waxaa kaa noqday hadal haweenka la tagay oo kale marka waxaan ku leey insha allahu taala waa aragtaa nasriga iyo guusha ay gaareen mujaahidiinta kolley wilaayaadka ay kusoo duushay shalay aad diyaaradaha maraykanka kor kaga soo galbanayeena maanta waa aragtay inay waxaa ku taaganta raayadda fariinta kale waxaa u dirayaa mujaahidiinta insha allahu taala marka waxaan leeyahay mujaahidiinta furmaha ay joogaan hala sabro maanta waxaan noo ballanaa insha allahu taala sabarka iyo iimaanka iyo salaada insha allahu taala iyo soonka maanta insha allahu taala waxaa la joogaa xilligii la horeyn lahaa insha allah filistiin iyo insha allahu taala miidaha maanta waa aragta muslimiinta si loo galaya ee qase insha allahu taala waxaa leeyahay insha allahu taala muslimiinta ah جماعة إن شاء الله تعالى فرما هرجعك حيدا إن شاء الله تعالى مدة مسلمين فلسطين يوحى سيلو قال إن شاء الله تعالى وحيد إليه إلى إن شاء الله كان أود أينه والله لا يعني هير فلسطين وما تجير كود قونا وما أنتوا هوا جير كود وقونا وجير كده كيمتا ما أنتوا وقتين هل هتفرت عند حنصته بس عند هل وضح كمدو inaan hurdi karin saas waa insha allah jirka muslimiinta maanta waxaa waa aragtaan wiilashaas waxaa waayo muslimiinta ah oo filistiin wallahi bila gaajo dhimanaya waa aragtaan maanta waxaa waa jirkooda la gubeeyo bambadin waxaa waayo intaas loo garaacayo anigoo teedhayma degan dhulkooda lagu burburiyey oo waxaa waayo dalkooda lagu gubay marka waxaan idhi insha allahu tacaala dadkaas inaan u duceyno haddii nahay mujaahidiin maanta idinka waxaba subuurtala joogtiin waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala walaalayaal aan u duceyno walaalaheena reer filistiin جراح أحبتي في الأرض تبعث عاصف الفكر فيا لله هل يبقى هنا صبر لذي صبري جراح أحبتي في الأرض تبعث عاصف الفكر فيا لله هل يبقى هنا صبر لذي صبري أحقا أن سيف الحقد تشهره يد الكفر وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري أحقا أن سيف الحقد تشهره يد الكفر وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري أحقا أن آلافا تشردهم يد الفقر وأن الطفل لا يدري عن الأم ولا تدري أحقا أن آلافا تشردهم يد الفقر وين أمة محمد أمة محمد وين اليوم وين على السيف الناس هذه هذا كله محمد محمد بريء منه نعم الدين باذن الله جراح احبتي في الارض تبع انا اخوك انا اخوك المسلم انا اخوك العربي انا اخوك انا اخوك امهان اموت جوع وانت في المنتزهات وانت في الحضارات اموت ليه ما ترحمونا ليه ليه قال قال من من من احيا مؤمنا احيا الناس جميعا من حيا امرئ حيا الناس جميعا
waa hagaag dhegaystayaal waxaan soo dhegaysannay isdaarkaasi iyo warbixinnadii waa tahay dhegaystayaal waxaan soo dhegaysannay maqalka isdaarkii galabta ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib markanna waxaan u gudbi doonnaa dhanka iyo falanqaynta waxaan soo dhoweynayaa cismaan axmed dhuubow oo isdaarka soo daawaday kadibna falanqayntan noo samaynaya haya cismaan soo dhowow bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali sidaad sheegtay mu'asasada eena wararka alkataa'ib gaar ahaan kanaalka wararka ee alkataa'ib al akhbaariya waxa ay baahisay muuqaal ee lagu soo bandhigayo weerarkii ay mujaahidiintu ku furteen magaalada maxaas ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan muuqaalka oo runtii ee dhinacyo badan isturtaag ku sameynaya eena gudihiisana ee lagu arkayo waxyaabo aadu fara badan oo dhinacyo kala duwan ah ayaa la daawan karaa wax ka badan toddobiyo toban daqiiqo muuqaalka haddii aan dul marno waxyaabaha markaasi ee lagu arkayo inta uu soconayo waxaa ugu horeeya magaalada maxaas iyo duulaankii mactableyda siliibiyiinta etoobiya ay ku soo qaadeen magaalada duulaankaasoo ahaa duulaan shareecala dirir ah xilligaas oo magaalada maxaas ehelkeedu ay ku noolaayeen shareecada islaamka laguna maamulayay iyadoona ciidamadaasi etoobiyaanka ah ay horboodayeen mujrimiin murtadiin ah oo markaasi indho u ahaa axmaaradii duulaanka ku ahayd magaalada maxaas waxaana barxadihii magaalada maxaas ay noqdeen askarta siliibiyiinta etoobiya oo saldhigyo ka dhigtay goobihii ugu muhiimsanaa magaalada sida ceelishii biyaha laga cabayey iyo dariiqyadii laga soo gelayey magaalada wixii intaasi ka dambeeyey maxaas ayaa isku beddeshay mid ka mid ah goobaha ee lagula dagaalamo shareecada islaamka waxayna hooy u noqotay makri iyo in ay isu daba maraan mujrimiin ka xuubsiibtay shareecada islaamka muuqaalka kataayib al ikhbaariya ay baahisay ayaa isdultaag ku samaynaya magaalada iyo sida ay isu beddeshay oo ay markaasi hooy ugu noqotay gaalada iyo murtadiinta iyadoona markaasi ay la kulantay intii magaaladaasi ay cadowga ku sugnaayeenna la ogyahay weeraro kala duwan oo ay mujaahidiinta ku qaadayeen hase yeeshee e muuqaalka waxa uu milicsanayey magaaladaas iyo weliba sidoo kale maleeshiyaad murtadiin ah oo aad u fara badan oo magaalada u bedelay meel lagu faafiyo fisqi iyo fasaad haddii aynu muuqaalka usii gudubno dabcan dadku waxay ku arki doonaan muuqaalku marka ay daawadaane muuqaalka waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku diyaargaroobaya meel aan sidaa ugu fogeen magaalada maxaas sida ee laga dareemayo muuqaalka waxaa sidoo kale ee laga arkayaa muuqaalka uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib dagaalka oo ka socda daafaha magaalada maxaas iyo dhinac ka mid ah firxadka gaadiidka murtadiinta oo ay mujaahidiinta jidku galayaan lagana gubayo qaar ka mida gaadiidkii ay kaga sii cararayeen magaalada markii ay ciidamada mujaahidiinta ku soo dhowaadeen amaba en magaalada bannaankeeda uu dagaalka ka socday waxaa muuqaalka si weyn uga soo muuqanaya halaaggii murtadiinta een subaxaasi ku gaaray qabsashadii magaalada maxaas oo ay ciidamada mujaahidiintu een runtii halkaasi een ku laayeen murtadiin aadu fara badan waxaana een halaagaasi ka mid ah weerarkii camaliyadda istishaadiga ahaa ee ay mujaahidiintu ku beegsadeen halka laga galayo magaalada filimka wuxuu muujinayaa goobta camaliyadda ka dhacday iyo saldhigga lagu halaagay murtadiinta oo isku bedelay barkado dhiig ah dhulkii oo muuqaalkiisa u ekaaday waadi dhiig ah marka loo fiiriyo halkii ay camaliyaddu ka dhacday iyo halaaggii murtadiinta halkaa ku gaaray meydadka askarta murtadiinta oo geedaha fuulay iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah jasadkooda oo gubanaya waa waxyaabaha uu soo muujinayo muuqaalka sidoo kalena lagu arkayo kaamirada alkataa'ib isdaarku wuxuu tooshka ku ifinayaa sida ay u dulloobeen maleeshiyaadka murtadiinta ee xabashida ku daaban waxaana ku rumoobaya hadalkii sheekh abuu zubayr raximahullah ee ahaa doonisii degaysaha raaciina oo uu axmaar naaquuda ka yahay ficlanna taasi waa ay dhacday oo waxaa la arkayaa murtadiintii xabashida la socday oo camaliyadda ku halaagsamay oo iyagoo jilba jabsan sidaasi ku quurbaxay halkaasna ku halaagsamay waa waxyaabaha ee runtii muuqaalkan uu soo bandhigayo ayay ka mid tahay walaalka sidoo kale waxaa la arkayaa saraakiil murtadiin ah oo laga xusi karo sargaal murtad ah oo lagu magacaabo maxamed shidane kaasoo ka mid ahaa saraakiishii murtadiinta iyo askartii lagu laayay weerarkii ay mujaahidiintu ku furteen magaalada maxaas muuqaalka ayuu kasoo muuqanayaa sargaalka oo isna halkaasi ku baktiyey waxyaabaha kaamirada alkataa'ib soo qaadatay waxaa ka mid ah meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo ku hoos jira geedihii dumay maalinkaasi waxaa ku dhacday musiibo ay muhiim tahay in ay markaasi kuwaana qaataan maleeshiyaadka kale ee murtadiinta ee weli ku jira sufuufta murtadiinta haddii aanu sii gudubno waxyaabaha kale ee uu muuqaalka milicsanayo waxaa ka mid ah mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegay magaalada kana sifeeyey murtadiinta waxaa la arkayaa xeryaha murtadiinta sida xaruntii degmada isbitaalkii murtadiinta ay u isticmaali jireen inay ku daaweeyaan dhaawacyadooda iyo saldhigyadii murtadiinta waxaana meelihii uu ka taagnaa calanka daaquudka laga taagay calanka tawxiidka sidaas ayayna magaalada maxaas mar kale ku noqotay magaalo dib u heshay shareecada islaamka muddo dheer oo ay baylaha u ahayd siliibiyiinta etoobiya iyo maleeshiyaadkii murtadiinta indhaha u ahaa ee dhinaca kale filimka waxaa lagu lifaaqay oo lagu arkayaa kelimaadka hogaanka mujaahidiinta oo iyagana markaasi jeedinaya dardaarano dhaxalgal ah faysalow muuqaalkan wuxuu dhanka kale daaha ka rogayaa beenta xasun gurguurte taasoo ah in mujaahidiinta aysan qabsan degmo ka mid ah kuwii ay gaaladu duulaanku ku qabsadeen waxaana la arkayaa astaamaha degmooyin badan oo laga xoreeyey cadowga allaah waxaana laga xusi karaa degmada aadan yabaal degmada moqokuri degmada maxaas iyo kuwa kale taasoo taxaddi ku ah beenta xasan murtad waxyaabaha kale ee filimka lagu daawan karo waxaa ka mid ah mujaahidiinta oo furashada maxaas kadib ku jira howlahooda shaqo kuna sugan meel ka baxsan magaalada maxaas faysalow markaana waxaan soo gaarnay meelaha la dhihi karo muuqaalka waa ugu muhiimsan yahay waana muuqaalka cabdimaalik bihi xasan oo ah geysigii dhiiggiisa ku difaacay diinta islaamka kaasoo ahaa halyeygii bartanka ka istaagay taliskii murtadiinta maxaas halkaasna ku laayay maleeshiyaad tirabeel ah iyo gaadiidkooda cabdimaalik ayaa ka hadlaya sida ay murtadiinta isugu howlayaan la dagaalanka shareecada islaamka iyo beenta xasan gurguurta ee ah in uu tirtirayo shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda wuxuu geysigan si qiiro leh uga hadlayaa dhibaatada ka taagan magaalada khaza caruurta uu dhimanaya gaajada kadib markii gaalada yuhuuddu ku go'doomiyeen magaalada khaza waxaa muddo kooban la arkaya cabdimaalik oo la hadlila waxa uu dareemaya oo ah dhibaatada haysata walaalaheen reer khaza iyo hiilla-aanta ku haysata in magaaladaasi lagu hareereeyey ugu dambeyn walaalka muuqaalku waxa uu soo bandhigayaa xaaladda dhabtaha ay la nool yihiin caruurta iyo ciroolaha ku gubanaya gantaalada iyo gaajada ka taagan magaalada khaza taasoo qofkii daawado uu arkayo ciqaabta ka soo socota halkaasi oo camimi doonta dunida oo dhan taasoo ah ciqaab ka timaada xagga rabbi muuqaalka intaas iyo wax ka badan ayaa lagu daawan karaa waana inta aan markaasi isleeyahay waa ad ka daabatay laakiin waxaa intaan ka badan waxyaabaha kale ee uu muuqaalka xambaarsan yahay islamarkaana ay dhegaystayaasheennu ku arki doonaan marka ay daawadaan muuqaalkan mu'asasada alkataa'ib gaar ahaan kanaalka wararka alkataa'ib uu ka soo saaray furashadii magaalada maxaas ee ay mujaahidiintu furtay aad ayuu u mahadsan yahay cismaan axmed dhuubow ayuu kaasi ahaa waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad nagala socotaanna waa idaacadda islaamiga andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan qaybta koowaad warbixin aanu kaga hadli doono horumar dhanka waxbarashada ah oo laga dareemayo deegaanada wilaayada jubbada hoose si gaara degmada kamsuuma macaahidda uu gacanta ku hayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadaasi aroor kasta oo waagu baryo in ka badan sagaal boqol lixdan iyo shan arday ayaa si joogtaa ugu qulqula xarumaha waxbarasho ee ku yaalla degmada kamsooma iyo deegaanada hoostaga ardaydan waxay ku kala jiraan heerar kala duwan oo aqooneed qaar ayaa bilow cusub ah oo hadda baranaya qorista iyo akhriska halka kuwo kalena ay ku jiraan marxaladda qalinjebinta sida dugsiga hoose dhexe ee tabuug ee ku yaalla degmada kamsooma heerkan aqooneed ee muuqda wuxuu ka dhashay juhdi adag sabar iyo hagitaan wanaagsan oo ay bixiyeen macallimiinta iyo maamulada tacliinta ardaydu waxay muujiyeen hami waxbarasho oo heer sare ah iyagoo ku taamaya in la hirgeliyo dugsi sare oo deegaanka laga furo si ay halkaasi ugu sii wataan aqoontooda aqoontu waa iftiin halka jahligu yahay mugdi qofka aqoonta leh wuxuu helaa faham sax ah oo ku saabsan diintiisa adduunkiisa iyo sida uu ugu shaqayn karo horumarinta bulshada halka jahligu uu horseedo kala tag fakhriga oo sii kordha iyo in ummaddu ay noqoto mid si sahal ah lagu marin habaabiyo sidaa darteed horumarka dhanka waxbarasho ee ay ku tillaabsatay kamsooma waa mid astaan u ah in bulshada laga saarayo mugdiga jahliga laguna hoggaaminayo iftiinka aqoonta iyo diinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbada hoose ayaa kormeer guud uu ku sameeyey dhammaan macaahidda uu gacanta ku hayo ayaan booqashadaasi ku gaarnay dugsiga hoose dhexe ee tabuug halkaasi waxaa ka muuqday arday leh ufuq aqooneed oo ballaaran u heelan waxbarashada islamarkaana leh qalbi ku xidhan akhlaaqda diintooda bandhig cilmiyeed uu iskuul ku diyaariyey ayaa markan diiradda saaraya xaaladda murugaysan ee kaza dhulka barakaysan ee filistiin ardaydu waxay soo jeediyeen khudbado xamaasad leh fariimo sabarsiin ah iyo degniino ku socday gumaysiga yahuudda sahaayinada ah iyo muslimiinta aamusan iyagoo tusaale u noqday jiil muslim ah oo ka warqaba xaaladda ummaddiisa min mimbari madrasati tabuug madrasatu sumuwi waalculaa madrasatu alruqiyi waalbahaa إلى أهلنا في فلسطين الحرة الأبية نهديكم يا أهل غزة تحية ود ومحبة أخرجناها من صميم قلوبنا ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيا أهلنا في غزة يقول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون فنحن إخوانكم المجاهدون في الصومال فنقول لكم تقبل الله الشهداء شهادتهم فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ورفع درجتهم في العليين وأكرمهم في الجنة نزلا فلدي رسائل عدة الرسالة الأولى إلى الأمة الإسلامية عموما وإلى المجاهدين خصوصا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أما ترون إخوانكم كل يوم تقصف طائرات أمريكا اللعينة فوا أسفاه ثم وأسفاه أما عندكم غيرة تثير النفوس أم تنازلتم خوفا على النفس والأهل والمال والعيال waalidiinta degmada kamsooma ayaa iyaguna dhankooda si weyn ugu farxay waxbarashada islaamiga ah ee ubadkoodu ay helayaan qaar ka mid a waalidiinta iyo odayaashooda dhaqanka oo goobta ka hadlay ayaa ku tilmaamay tacliintan mid ku dhisan diin akhlaaq iyo aqoon maadi ah oo isku dheelatiran taasoo ka ilaalinaysa carruurta inay ku dhacaan dhaqannada xunxun ama fikradaha qalloocan waxay waalidiintu si xoog leh ugu baaqeen kuwa kale ee aan weli ubadkooda geynin goobaha waxbarashada in arrintaasi ay deg deg uga jawaabaan maadaama ubadku yahay ammaano uu alle ku aaminay waalidka haddaanu nahay odayaasha dhaqanka degmada kamasuuma ee waxaa madarasada tabuub ardayda ka soo baxday hadday ahaan lahaayeen wiilal hadday ahaan lahaayeen gabdho waxa ay soo dhigeen maanta shuxuurteenna qalbigeenna ayay qabojiyeen gabdhaha iyo wiilasha ardayda ka soo baxay madarasada tabuub ee tarbiyatu wa tacliin waxaan dhihi lahay annaga macnaha soomaaliya waxay ku maamhadaa qadar muuqdo su'aal ka dhan annaga waxaan arkaynaa maanta maasha allah waaye maktabu tarbiya wa tacliin madrasada muxaafadada kamsuma gaar ahaan tabuug ee waxaa ka mid ah ardayda hadda arkaysaan waxaa macallimiin u ah madrasada arday ka soo baxday guulay inoo tahay martida intaa maanta nala ogaato hadda waa arkaysaan maanta madrasada tabuug ee wuu jooga amiirka naftirkiisa maktabu tarbiya wa tacliin insha allahu tacaala asagana hadda martiduu ka mid yahay insha allah wixii maanta ka dhacayna hadda markhaatima doonto waa sheekha ka hadlay ducada sheekhan allah noo aqbalo intaasi kadib sheekh cumar xayaakallah oo ka mida culimmada ducaadda diinta islaamka oo ka hadlay bandhigga si ay sameeyeen carruurta ayaa dhankiisa sheegay in kamsuuma laga dareemayo horumar dhanka tacliinta ah abid meeshii ugu wanaagsanaydna ay iminka marayso bandhiggan ballaadhan ay soo bandhigeen muddo hal saac ku dhow ardada ayaayna haysatay gabdho iyo wiilalba qof walbana adiga oo leh maa shaa allah ayuu kelmaddiisa dhammaysanayey intay kamsuuma soo dhisnayd anu intii aan arkahayay un maalintay iila qurux badan tahay ayaydun maraysaa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala ayaad ku hesheen nicamka ayadaa uma walaalihiinna oo tashaday hadday yihiin waalidiinta cuqaasha iyo nabadoonnada gullaadda iyo mas-uuliyiinta iyo maktabu tarbiya oo talo in badan gorfeeyey ayaa da'yartaa quruxda badan inoo soo saaray waxaa la rabaa marka da'aha u cushan ayadaa laba arrimood bay inooga baahan tahay midda koowaad waa inaynu ilaalinnaa nicamtan ayada ah waxa ugu wanaagsan ee lagu ilaalinayna waa shukriga ilaahay ilaahay oo looga mahad celiyo wain tashkuruu yardahu lakum alla haddaad igu shukridaan waa idinka raalli noqonayaab ilahay leyi subxaana wa tacaala ley lain shakartum la asiidannakum haddaad ii mahad celisaan waan idiin kordhinayaa ilaahay subxaana wa tacaala nicamkan faraha badan amniga iyo istiqraarka iyo diinta iyo dacwada iyo tarbiyada iyo waxbarashada iyo walaalnimada iyo iskudhexmilan iyo wada noolaanshahan kadeeto istiqraarka intaa leeg ilaahay keligii baa bixiyey subxaana wa tacaala uma waxaynu ku helnay wiilasheenna mujaahidiintaa ee habeen iyo maalinba cadowga la xisaabtamaya ayaynu ku helnay wax allaale wixii culimaydinku wacdii lahayd carruurtiinnaa ku hadashay gabdhihiinnaa ku hadlay wiilashiinna ayaa ku hadlay keliya taaf carabiidinka ahayd oo soomaali mayna ahayn laakiin waxalaal waxaana dhihi lahayn oo dhan carruurta ayaana tidhi waxaan leenahay marka reer kamsuumow meel fiican bay idiin maraysaa inta idinka dhimanna horey u sii socda ayaan leenahay tallaabo wanaagsan baad horey u qaadeen berrinta waxaad arki doontaan iyadoo gabdhihiinnu wada mucallimaad ay yihiin oy madaariska wax ka dhigayaan wiilashiinnu ay wada mucallimiin yihiin bal intay kamsuumo ku fillaadeen wilaayaadka kale iyo degmooyinka kaleeto la idinka yeedhanayo lagu leeyahay heble meherble macallin ka tahay hebelna meher macallin ka yahay waxaan leenahay aabbayaal iyo hooyayaal carruurteenna waxbarashadooda aan ka warqabno horumarkan xagga tacliinta ah iyo isbeddelka weyn ee laga dareemayo ardayda dhigata macaahidda ku yaalla kamsuuma waxay caddeen u tahay in tacliinta islaamiga ahi ay tahay tiirka ugu weyn ee bulshada lagu kobciyo laguna abuuro jiil aqoonyahan ah oo leh aqoon diin iyo damiir bini'aadanimo tacliin taya sare leh oo taladeedu tahay tii rabbi iyo tixraac ku saabsan horumarka iyo aqoonta tagto iyo middii taagan iyo tan nagu soo fool leh haddii aysan tacliin jirin soo tacaddi ma aha xalqada labaad ee warbixinadeennan aan ugu magacdarnay guusha aqoonta ee jubbada hoose waxaan ku tegi doonnaa macaahidda ku yaalla degmada jamaame in shaa allah
إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
تغتني حقدا وقهرا